rediyo simba siinba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan rediyo simba markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal rediyo simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa rediyo simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
duhur wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka raadiyaha simba waxaa ka mida wakiilka qaramada midoobay oo soomaaliya ayaa gaaray magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland dowladda soomaaliya ayaa eedayn hor leh u jeedisay dowladaha kenya iyo jibuuti ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen saraakiil ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax lala eegtay kulanyo ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhana xulafo uu ku tilmaamay in kenya ay hogaaminayso ciidamo aad u fara badan ayaa lagu arkayaa waddooyinka muhiimka ah ee magaalada dhuusamareeb shacabkii ugu badnaa ayaa ka barakacaya magaalada beled xaawe ee gobolka gedo wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa ka jawaabtay eedeymo loo jeediyey madaxda wasaaraddaasi maamulka gobolka gedo ayaa jeediyey digniino ku aadan dadka shacabka ee ka barakacaya gobolka gedo akhbaaraadka caalamka duhurnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ku dhawaaqday liiska tartamayaasha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda kumeelgaarka ee liibiya iyo ruushka oo xabsiyada ka buuxiyey boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha ka soo horjeeda xukuumadda moscow mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo axada taariikhdu waxay tilmaamaysaa koob iyo soddonka bisha koowaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu door koronaa warka duhur ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo fadhi kumeel gaara u ah maamulka jubbaland waxaana garoonka diyaaradaha magaaladaasi kismaayo ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan waxaana la aaminsan yahay in wakiilka qaramada midoobay uu kismaayo kula kulmi doono hogaamiyaasa- hogaamiyaasha ugu sarreysa maamulka jubbaland islamarkaana uu kala hadli doono arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka waxa uu sidoo kale la aaminsan yahay in inta ay socdaan kulamadaasi la falanqayn doono diidmada jubbaland ee arrimaha doorashooyinka iyo is- is-hor istaagga ay dhowr jeer ku sameeyeen warar ka soo yeeray madaxda dowladda federaalk soomaaliya maamulka jubbaland ayaa inta uusan james iswaan tegin magaalada kismaayo waxay saaka ku dhawaaqeen inay ka qaybgelayaan shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee ka dhacaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug maamulka jubbaland ayaa sheegay shirkan in iyagu ay horay u iclaamiyeen islamarkaana wakhtigiisii uun laga dibdhigay diyaarna ay u yihiin in ay ka qayb galaan james swan wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey waxa uu ku safarro ku tegayey xarumaha maamul goboleedyada dalka waxauna hogaanka maamulada kala hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo isugu soo dhoweyn lahaa xubnaha saamileyda siyaasadda ee isku diidan arrimaha doorashooyinka dalka james swan xubno uu ka mid yahay oo ah wadamada taageera dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba wakiilka qaramada midoobey oo hogaaminayay ayaa shalay kulan la qaatay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxaana kulankaasi oo ka dhacay villa soomaaliya inta badan diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka in madaxweynuhu uu sameeyey tanaasul fara badan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka waxauna sheegay in mar walba diyaar uu yahay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wadar ogola oo wakhtigii loogu talagalay ku dhacda qaramada midoobay ayaa inta badan waxay dhexdhexaadin maalmihii u dambeeyey ka waday arrimaha soomaaliya iyo siyaasiyiinta isku diidan doorashooyinka dalka iyagoo dhowr jeer qoraallo ka kooban ay soo saareen kaga dalbaday xubnaha saamileyda siyaasadda mucaaradka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho ku dhacda si wadar ogola islamarkaana wakhtigii loogu talagalay ka dhacda dalka si looga digtoonaado qalalaasaha dalka ay geliso doorasho xilligii loogu talagalay kadib dhacda amaba iyadoon la wada ogolayn xubnuhu ay halkaasi ku galaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana shirkan martigelinaya madaxweynaha galmudug qoorqoor oo kal hore martigeliyey shir ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha maamulada islamarkaana ay ka qayb galeen ugu dambeyn madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaana la filayaa in kulamadaasi lagu faaqido arrimaha doorashooyinka iyo weliba waxyaabaha hortaagan islamarkaana la isla meel dhigo qaabka dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay wajahayaan doorashooyinka dalka hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa waxay dhowr jeer ku dhaliileen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulada kale hanaanka ay u maareynayaan doorashooyinka dalka iyo gudiyadaha kala duwan ee doorashooyinka waxayna maamuladaasi sheegeen in gudiyadaasi ay haysan ahayn kuwo la isku raacsan yahay islamarkaana ay yihiin kuwo dhan gaara u janjeera islamarkaana laga keenay madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya qaarkoodna yihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka balse gudiyada hogaamiyaashana ay soo magacaabeen ayaa waxaa la aaminsan yahay qaybtood inay ka tirsan yihiin madaxtooyada iyo weliba waa madaxtooyooyinka maamuladaasi islamarkaana ay aada ugu dhow yihiin saraakiisha sarsare ee hogaamisa maamulkaasi madaxweynaha maamulka jubbaland sideed xubnood uu soo magacaabay waxay gebi ahaanba ka mid ahaayeen guddiga doorashooyinka ee suurtageliyey in mar saddexaad loo dhaariyo hogaaminta maamulka jubbaland islamarkaana waxaa loo arkaa inay yihiin xubno aada ugu dhow hogaamiyaha maamulka jubbaland uuna u arkay inay yihiin kula- kuwo kala shaqayn kara arrimaha doorashooyinka dalka iyo sida gudaha maamulka jubbaland ay uga soo bixi lahaayeen xildhibaano iyo sanatarro isagu uu doonayo islamarkaana ay arrimahaasi kala shaqayn karaan walow aan la ogeyn maalmaha soo socda kulamada dhuusamareeb ay martigelin doonto iyo madaxweynaha dowladda oo sheegay in labada aqal ee sharci dejinta dalka uu hortegaya waxyaabaha ka soo bixi doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa eedeyn hor leh u jeedisay dowladaha kenya iyo jabuuti iyadoo taliyaha ciidamada xoog ciidamada dhulka ee xoogga dalka uu ku dhawaaqay dagaalka dhana xulafo uu tilmaamay in kenya ay hogaamiso faysal cabdifaarax ayaa sii dheerani taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi oo kormeer ku tegay fariisimaha ciidamada xoogga dalka ee duleedka degmada baled xaawe ee gobolka gedo ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey dowladaha kenya iyo jabuuti waxaana dowladda kenya uu si gaar ah uga eedeeyey in ay colaad ka hurinayso deegaanada gobolka gedo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa waxa uu sheegay in kenya ay ciidamadeedu dharaarcar waa dharaar cad ay ka soo tallaabeen xadka islamarkaana ay soo galeen dhanka gudaha soomaaliya islamarkaana ay hubiyaal halkaasi kasoo tuureen waxaana uu ayaan darro taliyuhu ku tilmaamay warbixin kasoo baxday dowladda wadanka aan walaalaha nahay ee jabuuti isagoo sheegay in soomaaliya ay ku tilmaantay inay tahay mid gardaran islamarkaana arrintaasi ay u cuntami weysay taliyaha ciidanka dhulka ee xooga dalka ayaa waxa uu sheegay in shacabka reer jabuuti aysan raalli ka ahayn warbixinta kasoo baxday dowladda jabuuti balse ay tahay arrin qaas u ah siyaasadda madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxaana taliyuhu uu markaasi ku goodiyey in ciidamada xoogga dalka ay markaasi noqon doonaan kuwo iska celiya dowladda kenya islamarkaasna aysan ciidamada kenya isaga khasaarin doonin hub sida uu hadalka u dhigay islamarkaana ay hubkooda kula dagaalami doonaan waxaa ayaan darre ah maanta waxaa cad oo meeshaan ka muuqda oo ciidankii halkaa ka soo gudbay oo siligaa ka soo gudbay halkaa ka soo gudbay kastamkaa ka soo gudbay oo madaafiicdu kastamkaa ka soo dhacayso oo hadda ciidankii xerada milatariga ee kenya uu ku dhex jiro in dawladda jabuuti ama ismaaciil cumar geelle uu yidhaahdo een een mataqaanaa soomaaliya gardaran inuu yidhaahdo waa ayaan darro waxaan shacabka soomaaliya u sheegayaa shacabka reer jabuuti waa walaalihiin raalli kama ay ahaan waxa waxa wa- lagu hadlay iyo waxa ka soo baxayba waxay khaas ku tahay siyaasadda ismaaciil cumar geelle ee uu ku dhereersanayo xukunkiisa isagama khasaarinayno hub iyo rasaasna kuwa ay wataan baa sida hadda aan uga furanay aan uga furanaynaa
dowladda soomaaliya ayaa xiriirka u jartay dhigeeda dowladda wadanka kenya waxaana ay ku eedeysay in ay soo faragelisay arrimo ku saabsan gudaha soomaaliya intaasi kadibna urur goboleedka igaadaha ayaa waxa uu bilaabay dadaallo lagu xalinayo khilaafka soomaaliya iyo kenya waxaana ay dowladda jabuuti ay u saartay in ay si dhaba usoo ogaato waxyaabaha ay isku hayaan labada dal madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geeleh ayaana markaasi u saaray guddi soo ogaanaya xaqiiqada dhabta ah ee waxyaabaha ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale eedeymaha ay isku jeedinayaan waxaana warbixintii ka soo baxday ururkaasi guddigii ay saareen dowladda waddankaasi jabuuti islamarkaana diiday dowladda soomaaliya oo ku tilmaantay inuu ahaa mid dhina hal dhinac u raran
faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom sakriye xasan cagadahab ayaa sii dheeraynaya faahfaahino dheeri ayaa ka soo baxaya qaraxyo lala eegtay ciidamada itoobiya qaybta ka ah howlgalka amisom ciidamada ayaa ku socdaalayay waddada xiriirsa degmooyinka xudur iyo ceel berde ee gobolka bakool iyadoona qaraxaasi lala eegtay ciidamada itoobiya uu ka dhashay dagaal dhex maray ciidamada amisom gaar ahaan ku wada itoobiya oo dhinac ah iyo weliba al-shabaab dadka deegaanka ayaa waxa ay tilmaameen inay maqlayeen daryanka rasaasta ay iswadaarsanayeen labada dhinac iyo weliba uurada cirka isku shareertay ee ka dhalatay qarax iyo dagaalka halkaasi ka dhacay khasaare isugu jiro dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay weeraradaasi lagu qaaday ciidanka itoobiya ee ku socdaalayay waddada xiriirsa degmooyinka xudur iyo ceelberdi al-shabaab ayaa barahooda internetka ku sheegtay mas-uuliyadda weeraradan lagu qaaday ciidamada ka tirsan Itoob- ciidamada itoobiya qaybta ka ah howlgalka amisom iyadoona al-shabaab ay sheegay in weeraradaasi ay ku dileen ilaa iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka itoobiya iyadoona ay xusid mudan tahay in al-shabaab ay sheegeen in dhaawacyada ciidamada itoobiya lagu daabulayay diyaarad kasoo kacday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo dhanka kale ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo kasoo baxay saraakiisha ciidanka itoobiya kaasoo ay uga hadlayaan khasaaraha kasoo gaaray weeraradaasi iyo weliba qaraxyadaasi ciidamada itoobiya qaybta ka howlgalka amisom ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay deegaano ka tirsan gobolka bukool ka wadeen dhaqdhaqaaqyo dhanka kalena ciidamada dowladda soomaaliya kuwa koonfur galbeed ayaa howlgallo ka wada gobolka bukool
aad buu mahadsan yahay sakriye xasan cagadahab oo qodobkaasi inoo faahfaahinaya ku saabsanaa qarax lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sida warkan ay ku faahfaahinayso hodan axmed cabdi
wararka naga soo gaarayo magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegayo in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo taageero ka helaya kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay dileen shan xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab kadib howlgal ka dhacay duleedka magaalada diinsoor ee gobolka baay aadan ibraahim cali oo ka tirsan saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ayaa sheegay in ciidamadu ay beegsadeen goobo dagaalyahanada al-shabaab ay ka qorsheynayeen weerar ka dhan ah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka uu ahaa mid culus sidoo kalena ay ku dileen laba nin oo ka tirsanaa al-shabaab wuxuuna intaa raaciyey in ay ku raad joogaan meelaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo degmooyinka u dhadhow maamulkaasi muddooyinkii dambe al-shabaab ayaa qaadayay weeraro isdabajoog ah oo ay ku weerarayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo amisom saraakiisha ciidamada dowladda ayaana hadda guulo ka sheegtay weerarada ay sheegeen inay ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab
oo qodobkaasi inoo faahfaahinaysay shacabkii ugu badnaa ayaa ka barakacaya magaalada beled xaawe ee gobolka gedo iyadoo maamulka gobolkana ay digniin ka soo saareen dadka ka barakacaya deegaanada gobolkaasi wararka laga helayo magaalada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay isaga baxayaan shacab aada u fara badan oo ka tirsan kuwii dhowaan maqlayay ama dhibaatada kasoo gaartay daryanka madaafiicda ay isku garaacayaan ciidamada halkaasi ku dagaalamay ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland oo la aaminsan yahay in ay garab ka helayaan ciidamada kenya waxaa weli magaaladaasi ka taagan saansaan colaadeed oo u dhexeeya ciidamadii halkaasi ku wada diriiray waxayna dhinacyadu halkaasi la sheegay inay isku horfadhiyeen maalmihii lasoo dhaafay wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan oo kasoo muuqday muuqaal uu kusoo duubay baadiyaha magaalada beled xaawo ayaa waxa uu la sheegay in ciidamadiisu ay diyaarsan yihiin islamarkaana ay joojiyeen dhammaanba dagaaladii kale ee daafaha kaga furnaa xilligan wixii ka dambeeyana ay bilaabi doonaan gulufka dhan ah dowladda federaalk soomaaliya cabdirashiid xasan maxamed janan wasiirka amniga maamulka jubbaland ee baxsadka ka ah laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay weerari doonaan magaalada beled xaawo islamarkaana ay ka xoreyn doonaan ciidamada muqdisho uu sheegay in laga keenay waxauna ugu baaqay shacabka magaaladaasi beled xaawo inay isaga baxaan magaalada oo aadaan deegaanada kale ee maamulka ee gobolka gedo iyo weliba meesha naftoodu ay ka helayso ammaan shacab aad u fara badan oo maalmihii u dambeeyey dagaalada ka dhacay beled xaawo dhibaatooyin ka soo gaareen islamarkaana waaye meelay u baxaan ayaa la sheegay hadda inay ka qaxayaan magaalada beled xaawe ee gobolka gedo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka beled xaawo oo la hadashay raadiyaha simbe ee muqdisho ayaa sheegtay in xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaana aysan jirin xilligan cid si toosa u barakacaysa waxay sheegtay in magaalada xaalkeedu uu yahay mid degan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya aysan jirin baqdin laga qabo weerar ka yimaada dhanka ciidamada ay sheegtay ay ku eedeysay inay daacadu yihiin dowladda kenya waxayna sheegtay shacabka xaalkiisu inuu yahay mid degan magaaladana si toos ah ay nabadgelyadeedu u sugan tahay ganacsiga iyo weliba waxbarashada iyo waxyaabaha kala duwan ee bulshadu u baahan tahayna sidii loogu talagalay ay u soconayaan
balad xaawo horta wixii dhici lahaa way dhaceen ma garan haddana magaaladu waa degan tahay shaqadu iyo ganacsigu sidooduba u socdaan wax qaxaya oo ilaahay abuurtay ma jiraan dadku waa degan yihiin caadi baa loo degan yahay caadi baa loo kala shaqaysanayaa wax dhiba oo hadda jiraa ma jiraan nimankaasi marbay iyadii xulufadoo kenya ay soo weerareen degmada baled xaawo markaasna waa la jebiyey haddana xaduudka kenya buu gudaha usii galay labaatan soddon kilomitrba gudaha usii galay wax laga baqaayo in kastaba alla ekaatee ma jirto may hooy hadda wax laga baqayo oo la furayo ma jiraan ciidamada geesiyiinta ahaa ee soomaaliyeed ee dalka iyo dadkaba ku dhaartay daafacaya mara marka wax dhibi hadda kama jiraan baled xaawo marbaa dagaal dhacay dagaalkiina waa lagu kala adkaada wax dhibiguna hadda kama jiraan dhibka shacabka waxaa laayay dadkii manaxayaasha ahaa oo kusoo duulay waxa weye madaafiicdii dowladda kenya soo tuurtay baa shacabka naga gumaaday ma garan dadkii birlageedada ahaa oo caruurta iyo haweenka ahaa madaafiicdii lagu soo hogaamiyey baa maxaan ku dhahaa laysay allah naxariisaanu leenahay maxaan ku dhahaa wax dhibahoo kalena ma jiraan dadka waan duuganay dhaawacii isbitaallada la geeyey wax hadda dhibic oo intii hore ka dambaysa oo jira ma jiraan Um- dadkuna ma qaxin guryahooda qof walba gurigiisu ku sugan yahay maxaan ku dhahay wax dhibina way ma jiraanin
gudoomiyaha ururka haweenka oo sii hadlaysay ayaa sheegtay in shacabka magaalada beledxaawo ay diyaar u yihiin ka hortagga weerar walba oo ka yimaada ciidamada cabdirashiid janan daacadda oo ah ku sugan duleedka degmada beledxaawo gudoomiyaha gobolkaasi gedo oo muuqaal iska soo duubay ayaa dhankiisa ka hadlay barakaca ka soconaya magaalada beledxaawo ee gobolka gedo waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan weerar walba oo ka yimaadeen ciidamada daacadda oo ah cabdirashiid janan islamarkaana waxa uu sheegay in mar walba ay ka hortegayaan dhibaato halkaasi ka dhacda waxa ugu laabqaboojiyey shacabka magaalada beledxaawo inaysan jirin cid weerar kusoo qaadi karta islamarkaana ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan weerar walba oo ka hor oo ka yimaada dhanka ciidamo uu sheegay inay daacad u yihiin dowladda kenya gudoomiyaha gobolka gedo ayaa sidoo kale waxa uu digniin u diray dadka shacabka ah gaar ahaan wadayaasha gaadiidleyda m- eh, wadayaasha gaadiidka ee magaalada beledxaawo isagoo sheegay in ay tillaabo adag ka qaadi doonaan xubnaha gaadiidka wada haddii ay helaan in ay qaadayaan dadka barakacaya magaalada beledxaawo ee gobolka gedo waxa uu sheegay wadayaasha gaadiidka ee magaaladaasi in loo baahan yahay in xaaladda ay dejiyaan islamarkaana ay tillaabo cad ka qaadi doonaan maamulka iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaa- gaadiidkii la arko isaga oo dad barakacaya ka qaadaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa ka jawaabtay eedeymo loo jeediyey madaxda wasaaraddaasi dhowaan xogayaha xisbiga wadani ee maamulka somalilan ayaa waxauu ku eedeeyey xubnaha ugu sarsareeyay wasaaradda caafimaadka maamulkaasi inay dhunsadeen lacag gaaraysa ilaa toddoba milyan oo sheegay in loogu talagalay la tacaalidda caabuqa covid sagaal iyo toban islamarkaana ay dadkii loogu talagalay ee cudurka la daalaadhacayay iyo weliba bahda caafimaadkaba ay xilligan la daalaadhacayaan dhaqaale xumo baahsan waxa uu sheegay magaalada hargeysa iyo magaalooyin kale waaweyn ee somalilan in cisbitaalada loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka la dhibaatoonaya caabuqa covid sagaal iyo toban iyo bahda caafimaadka halkaasi joogta ay ku jiraan hadda xaaladii ugu dambeysay islamarkaana aan lahayn ilaa toddoba milyan oo ka mid a lacagtii loogu talagalay caabuqa covid sagaal iyo toban meel ay jaan iyo cirib la dhigeen xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka somalilan oo sheegay in lacagtaasi lagu ogaa waxa uu sheegay in dadkii loogu talagalay ay dhibaato wajahayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan ayaa gaashaanka u daruuray warka ka soo yeedhay xisbiga mucaaridka ee wadani wuxuuna ka dalbaday xubnaha xisbigaasi in ay soo caddeeyaan lacagta gaaraysa toddobada milyan oo ay ku eedeeyeen in lagu dhunsaday gudaha wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan waxa uu sheegay wasaaradda caafimaadka somalilan in ay qaaday tallaabooyin dheeri ah si looga hortago caabuqa covid sagaal iyo toban iyo weliba xaaladaha kale ee cudurada ka jira gudaha maamulka somalilan islamarkaana kharashaad aad u fara badan ay ku qarash garaysay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinkaasi waxa uu sheegay in covid sagaal iyo toban sidii ugu macquulsanayd ay ula tacaaleen islamarkaana aysan jirin wax lacag oo ku maqan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan isagoo ka dalbaday xisbiga mucaaradka ah inay soo bandhigaan cadaymo rasmi ah oo ku aadan hanaanka xilligan loo wajahayo caabuqa covid sagaal iyo toban iyo weliba sidoo kale lacagaha lagu eedeeyey in wasaaraddu ay la baxsatay intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynana war wixii dalka idaafaha caalamka inaga soo gaaray warka duhur injineer kooshinyare ayaa farsamaynayay shaacir aan ahay cidda warka iyagu seegay simba news ay ka daalacan karaan nabadgelyo